wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay qaadashada tallaalka xanuunka gowracatada si looga hortago halista uu leeyahay xanuunkaas maadaama uu ka mid yahay xanuunada faafa xanuunka gowracatada wasiirka ayaa sheegay tirada ugu badan ee xanuunka uu ku dhaco xilligan la joogo marka la joogo gudaha dalka soomaaliya waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay ama bulshadu ku baraarugaan qaadashada tallaalka si looga dheeraado halista caafimaad darro ee xanuunka gowracatada marka hal mid oo muhiim ah ayaa jira bulshadeenna inay ku baraarugsanato waxaa muhiim ah xanuunkan inuu yahay xanuun tallaal looga hortago waxaa nasiib darro ah oo kale cudurada oo laga hortagi karo maaragtay caruurteenna iyo dadkeennan laynaya waa cadow asagana ay u baahan tahay loo baahan yahay inaan u midowno oo aan maarata usoo jeesanno oo aan la dagaalana loo baahan yahay taas waa mas-uuliyad nabado saaran oo aan rabno inaan wada istaagno sida tallaalka meel walba uu ku gaari lahaa tayadiisana loo wanaajin lahaa in lagana hortagi karo in ilmaheenna ay u dhintaan waa nasiib darro waxaan rabnaa marka inaan dadaal badan gelinno tallaalka carruurtay ku qaadan lahaayeen waxaana ka qayb qaadan karo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan mahooda si kastay ku tallaali karaan inay ku tallaalaan ee tallaalka laga helayan inay geeyaan ayaan kula talinaynaa marka in sidaa loo fahmo xanuunka inuu yahay mid halis ah tallaalkana looga badbaadi karo inay ummadda saa u fahamto dhammaanteenna arrintaas aan ka wada qayb qaadanno aad bay muhiim u tahay waxaa muhiim ah inaan ogaano oo dadka u sheegno da-da ugu badan oo hadda uu saameeyey waa da-da udhexaysa shan sane ilaa toban sane ani boqolkii afartan iyo sagaal wax ku dhow maxay ahayd boqolkii afartan iyo shan qiyaastii dadka uu ku dhacay waa ilmaha u dhexeeya shan sane ilaa toban sane u dhexeeyo hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa imaanaya xilli qaybo ka mida dalka lagu arka kiisas ka mid ah xanuunka gowracatada